wararkii ugu dambeeyey ee aan ka helayo deegaanka celaf weyn ee gobolka sanaag ayaa ku warramaya in maalintii labaad ay xasiloon tahay deegaanadii ay ku dagaalameen maalmihiina dhaafay laba beelood oo walaalo ah oo halkaasi wada dega wafdi ballaadhan oo isugu jira xildhibaanada golaha wakiilada ee deegaankaasi laga soo doorto xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa halkaasi gaadhay iyada oo la sheegay in xabajoojin ay xukuumadda iyo wafdigeedu ku dhawaaqeen maalintii shalay halkaasi ay ka dhaqan gashay wasiirka diinta iyo awqaafta ee somalilan sheekh cabdirasaaq xuseen cali sheekh cabdirasaaq albani oo khadka telefoonkaa kula xidhiidhay isagoo ku sugan magaalada ceelaf weyn goordhoweyd ayaan weydiiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaankaasi xabad joojintii aanu ku dhawaaqnay ka xukuumad ahaan in ay beelihii qaateen deegaanka ku ahaa xilaf weyn ee shaqaaqada ku dhex martay magaaladu markaa labadii casho u dambeeyey hadda way deganayd wax dhibina kama taagnayn jiidda nimanka dhibtu ka dhacdayna waa jiid ballaadhan oo runtii dadka degani ay nabad u heella yihiin markaa wasiir hadda maxaa isku dhacan cusub iyo dagaalkani muxuu salka ku hayaa sababay intaad oga og tihiin iminka khilaafka hadda dhaliyey shaqaaqadan wuxuu ahaa khilaaf ka yimi warar kutirakuteen ah oo soo galay deegaanka oo sheegaya in cid la dilay dabadeetana halkaa ay rasaasi ka furantay tana ay arrintaasi keentay in ay dagaalkaasi uu dhaco wasiirka diinta ee waqaafta ee somalilan ayaan ugu dambeyn weydiiyey dhaqangalka qodobadii ay shalay ku soo saareen baaqa go-aamadii aanu soo saarnay si deg dega bay runtii u dhaqangaleen intoodii badnayd waayo xabadda way istaagtay alxamdu lilah waana baaqa iyagu qodobkaas asal u ahaa in xabaddu istaagto oo xabad joojin la sameeyo tan kalena deegaanku maadaama uu ballaaran yahay tartiib tartiib bay u fulayaan ciidamadii iminka hadda way kala durugsan yihiin oo iminka dee laba ciidan oo is-hortaagan oo ma jirto hooye saynab saalax oo ka mid ah haweenka ku nool deegaanka degmada ceelaf weyn ayaa v o a u sheegtay in aanay labadii maalmood ee ugu dambeeyey waa shalay iyo maante wax iska horimaadya ay dhex marin labada beelood ee walaalaha waxaana dhinaceeda ay u baaqday in nabadgelyadu ay macaan tahay khadar maxamed cakulle v o a hargeysa